أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah maamulka dabadhilifka ah ee mustafa cagjar oo tobannaan kun oo soomaali ah ka qafaalay dhulka soomaali galbeed si uu uga qaybgeliyo dagaallada xabashida ka dhex xulcaya warbixin ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadeena kale waxa waxaa ka mid ah in ka badan afar boqol oo ruux oo ka faa'iidaystay xamlo qur-aanka lagu weynaynayay oo ka socotay degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose kelimaad laga jeediyey xafladdii gebagabada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale qodobadan caawa faafreebka idinkugu hayno waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa booliska kooxda ridada soomaaliya oo maanta ku bakhtiyey iskahorimaad ka dhacay qaybo ka mid ah shabeellada dhexe xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka بنا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa maamulka dabadhilifka ah ee mustafa cagjar ayaa tobannaan kun oo soomaali ah ka qafaalay dhulka soomaali galbeed si ay uga qayb galaan dagaalada xabashida ka dhex xulcaya ee ka socda gobollada waddankaasi qodobkaas iyo sidoo kaleeto sarkaal ka tirsanaa booliska kooxda ridada soomaaliya oo maanta ku bakhtiyey iskahorimaad ka dhacay qaybo ka mid ah shabeellada dhexe iyo qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta faahfaahino laga helayo dagaal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer dhaawaca waa hal askari oo kufaarta afrikaanta ah dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku qayilayay goob ku taal deegaanka siifaan oo ah deegaan dhaca xadbeenaadka ay wilaayada bakool la wadaagto dhulka ay xabashada itoobiya gumaysato dhimashada waa hal askari oo murtada dhaawacuna waa hal askari oo murtada inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka mustafa cagjar oo tobannaan kun oo soomaali ah ka qafaalay dhulka soomaali galbeed si uu uga qaybgeliyo dagaalka xabashida ka dhex hulcaya wasaaradda difaaca dowladda itoobiya ayaa dhammaan ismaamul goboleedyada ku amartay inay soo aruuriyaan ku dhowaad boqol kun oo dagaalyahan ah kuwaas oo lagu biirin doono milatariga xabashida wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in maamulka dabadhilifka ah ee mustafa cagjar uu qaaday olole ballaaran oo lagu qafaalayo dhallinyarada soomaaliyeed si qasab loogu ciidameeyo howlgallada raafka iyo qafaalka isugu jira ayaa saameeyey xooladhaqatada beeraleyda iyo dhallinyarada xoogooda ku shaqaysata kuwaas oo si qasab ah lagu geliyey dhibow in ka badan lix iyo toban kun iyo shan boqol oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo si qasab ah lagaga soo uruuriyey gobolada iyo degmooyinka soomaali galbeed ayaa tababar ciidan looga furay xerada tababarka ciidanka ee duleedka jigjiga oo ay ku jiraan lix kun oo dhallinyaro ah iyo xero ku taal deegaanka koolo ee degmada doolow caddo ee gobolka liibaan oo lagu uruuriyey dhallinyaro lagu qiyaasay toban kun dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa lasoo raafay iyaga oo beerahooda qodanaya qaarkoodna xoolo ilaalinayay hablahana dariiqyada ayaa loo istaagay waxaana muddooyinkii dambe raafkooda laga dareemayey gobollada soomaali galbeed oo dhan xerada qaxootiga ee qooli waxay ka mid ahayd meelihii laga raafay dhallinyarada ugu badan oo isugu jira rag iyo dumar deegaanada dhaca xuduud beenaadyada uu dhulka soomaali galbeed la wadaago gobollada gado iyo bakool ee dalka soomaaliya ayaa iyana raaf daran laga soo wariyey mustafa cagjar oo ka soo muuqday warbaahinta maxalliga ah ayaa isku soo sawiray een xero laga buuxiyey raggii sida qasabka ahaa lagu soo raafay isaga oo ku faanay in waxa uu ugu yeeray dowlad deegaanka soomaalida itoobiya uu qeyb weyn ka yahay xoojinta ciidanka federaaliga ee itoobiya haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta soomaali meemo waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediw alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad boqol askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay burkina faso meelaha ay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin weerarada ka geysteen waxaa ka mid ah saldhig ku yaal mandiqada lagu magacaabo kogo oo dhacda koonfurta gobolka kofilogo halkaasna waxaa ka dhashay khasaare culus oo gaaray ciidamada burkina faso sida lagu sheegay bayaanka azallaaqa waxaa weerarkan lagu dilay ugu yaraan afartan iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidamada milatariga burkina faso iyadoo lagu soo furtay saanado kala duwan oo hubah iyo gawaari dagaal weerar kale oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo jambanga oo ka tirsan waddanka burkina faso waxay mujaahidiinta nusratul islaam ku dileen ugu yaraan kow iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka dalkaasi weerarkaasi kadib waxay mujaahidiintu weerar jidgal ah la beegsadeen ciidamo ka tirsan burkina faso oo dhaqdhaqaaqyo sameeyey ugu yaraan siddeed askari ayaa goobta looga dilay ciidanka burkina faso markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay saacadihii lasoo dhaafay daabacday warbixinno kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ay uga hadlaysay insixaabka ciidamada atmis iyo war ka soo yeeray kooxda riddada kooxda riddada ayaa sheegtay in ciidamada itoobiya dalka laga wada saari doono een sanadka labada kun afar iyo labaatan arrintaasi oo lagu sheegay inay qeyb ka tahay khilaafka ka dhex taagan muqdisho iyo adis ababa warbixinta ayaa lagu sheegay in maamulka koonfur galbeed uu ka soo horjeestay tallaabadaasi haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal booliis ah oo lagu dilay iska horimaad ka dhacay shabeellada dhexe sarkaal sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta lagu dilay iska horimaad xooggan oo maleeshiya u abaabulan qaabbeeleed iyo kuwa murtadiinta ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe halkaas oo saaka uu ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka xaaji cali sarkaalka iskahorimaadkan lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdulqaadir maxamed xaashi oo loo garan ogaa juuq laawe kaasi oo murtadiinta ugu magacoonaa taliyaha ururka saddexaad ee waxay ugu yeeraan ciidanka daraawiishta ee maamulka shaadala dirarka ee hirshabeelle darajadiisa ciidan ayaana lagu sheegay laba xidigle ilaa waraadiyo ka tirsan deegaanka ayaa xaqiijiyey in maleeshiyada qaabbeeleedka u abaabulan ay dileen sarkaalkan ka tirsan maamulka uu madaxa u yahay cali guudlaawe kaasi oo hoggaanka u hayay maleeshiyada hirshabeelle ee ay dagaalameen maleeshiyada kale ee deegaanka ka soo jeeda laba iyo labaatanka bishii ina dhaaftay ee mey ayay ahayd markii maleeshiyaadka loogu yeero macawiisleyda ay weerar jidgooyaah u dhigeen maleeshiyaad ka tirsan murtasaqada uu maraykanku tababaro ee danab weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa ku dhaawacmay toddoba askari oo murtadiin ah ciidanka danab ayaana xilligaas ceelbaraf loogu beegsaday aanu qabiil aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad weli waxaa taagan hadalhaynta ka dhalatay war ka soo yaray kooxda riddada soomaaliya oo ay ku sheegtay in ciidamada etoobiyaanka laga saarayo dhammaadka sanadkan labada kun afariyo labaatanka tallaabadaasi waxaa ka gilgishay oo kasoo horjeestay qaar ka mid ah maamul goboleedyada maamulka jubbaland iyo kan koonfur galbeed ayaa si isku mid ah uga soo horjeestay tallaabadaasi iyagoo sheegay in joogitaanka ciidamada etoobiya uu amnigooda iyo jiritaankooda ku tiirsan yahay xubintii hadalhaynta warbaahintana caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yuhuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa xaaladihii ugu dambeeya ee filistiin waxaana la socodsiinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteen aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo waxay ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa afar xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya afartan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo konton kale oo dad filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu xasuuqyada ay ka geysteen maanta waxaa ka mid a mandiqada rafax iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee annusayraad ee ku taalla magaalada khaza warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan shuhadada iyo dhaawaca oo daadsan goob ay duqeeyeen yahuudda oo ku taalla mandiqada rafax ee magaalada khaza waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeya dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka gaartay lix iyo soddon kun afar boqol sagaal iyo toddobaatan ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo siddeetan iyo laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba ruux inay dhaawacmeen dhinaca kale maalinkii afraad oo xiriir ah ayaa dad shuhadda ah laga soo saaray xerada qaxootiga ee jabaaliya oo dhowaan ay isaga baxeen ciidanka yahuudda kadib muddo labaatan cisho ah oo ay halkaa ku sugnaayeen waaxda caafimaadka ee khaza waxay sheegtay in ku dhowaad ilaa toddobaatan ruux oo dad shuhaddo filistiiniyiin ah laga soo saaray xeradaasi iyadoo shalay iyo maalmihii ka horreeyana dadka lasoo saaray ee shuhadada ah ay gaarayeen ilaa boqol iyo konton ruux dadkani ayaa la tilmaamayaa in intii ay ciidanka yuhuudda ku sugnaayeen xeradaasi qaxootiga ee jabaaliya oo dhowaan ay isaga baxeen ay halkaasi ku laayeen qaarna ay duqeeyeen iyadoona shuhadada laga soo ururinayay wadooyinka iyo xaafadaha mandiqada jabaaliya bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay sheegeen in qarax ay maanta ku weerareen ciidamo yahuud ah oo ku sugnaa bariga magaalada rafax qaraxaasi ayaa la sheegay in khasaaro xoogan uu kasoo gaaray ciidanka yahuudda ee lala beegsaday sidoo kale xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa waxa ay sheegeen in weerar sawaariikh ah ay ku qaadeen fariisimo ay yahuuddu ka samaysteen halka loo yaqaano xaafadda xayi sabra ee ku taalla koonfurta magaalada khaza dhinaca kale yahuudda ayaa maanta waxa ay weerar duulaan dhulka ah ku qaadeen magaalooyinka kale ah khan yunis iyo xaafadda lagu magacaabo ashujaaciya ee ku taalla magaalada khaza waxaa lagu soo waramayaa in ciidamo yahuudu aada u fara badan oo wata dabaabaadka dagaalka lagu arkaya xaafadahaasi iyagoo halkaasi duulaan ku qaaday dhinaca kale xoogaga muqaawamada reer falastiin waxay soo bandhigeen howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ka fuliyeen magaalada khaza kuwaasoo ay ku beegsadeen ciidanka yahuudda waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caaw waanagayntaa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil ayuu kaasi ahaa markanna wilaayada jubbada hoose xamladda cawi ah oo socotay muddo shan maalin ah ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose munaasabadan oo gebagabo u ahayd dowro socotay muddo dhowr maalin ah waxaa ka faa'iidaystay bulshada qeybaheeda kala duwan sida ganacsatada macallimiinta salaadiinta mu'adiniinta iyo haweenka muslimaadka ah ee ku nool xaafadaha kala duwan ee degmadaasi dowradan oo magaceedu ahaa ubay ibnu kacab ayaa ku saabsanayd tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo dadka muslimiinta qur-aanka looga saxayay dowradan oo dad badan ay ka qayb galeen ayaa xafladdii lagu soo xirayey waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonnaa mid ka mid ah macallimiintii dowradaasi ka faa'iidaystay oo sharaxaad ka bixinaya maalmihii dowradu ay socotay iyo waxa uu ka faa'iiday
majliskan qiimaha badan allah subxaana wa tacaala uuna makaniyey loona fadhiyo allah subxaana wa tacaala kalaamkiisa sida loo koryeeli lahaa aad baan ugu faraxsanahay dowladda iyada ah waxyaalaha ka baxay waxaa ka mid a inaan sheego dowladda magaceedu waa dowratu ubay ibni kacab litasxiixi axrufi اlqur'aan dowladda iyada ah sida magaceeda laga dheehanayo waxay ka hadlaysay tasxiixu axrufi اlqur'aan qur'aanka xuruuftiisa in la saxo arrintaa iyada ah waxay ku imaan kartaa sida macallimiinta ay noo sharxayeen xuruuftii alifaxmalada ee siddeed iyo labaatanka ahaa haddii lagu daro saddexda kale koob iyo soddonka la gaarsiinayo in la taxqiijiyo ama la taxqiiqiyo xuruufta alifaxmalada waa siddeed iyo labaatan ama koob iyo soddon wey xuruuftaa iyada ah haddii laga soo saaro makhaarijteeda sifaaddeeda loo helo macallimiinta waxay noo sheegeen in la helaayo xuruufta qur'aaniga ah in siday ahayd loo yidhaahdo makhaarijtii ay macallimiinta noo sharxeen sifaaddii baana loo sharxay haddiina qaabkii loo dhihi lahaa ayay noo sheegeen markii la sharxay makhaarijta oo kale waa toddoba iyo toban makhraj wey toddobadaas iyo toban makhrajkaas toddoba iyo toban makhraj waxay ku urursan yihiin shan mawdic shantii mawdic bay noo kala sheegeen aljawf alxalq wallisaan walshafataan walkhayshuum shantaas mawdic ay ku urursan yihiin haddiina waxaana loo sheegay mawdic kastaba inta xuruuf ka soo baxdo aljawf oo kale waxaa la yidhi saddex xaraf baa ka soo baxda alxalqa oo kale lix baa ka soo baxdo lisaanka oo kale siddeed iyo toban baa ka soo baxda shafataanka oo kale afar xaraf baa ka soo baxda khayshuumka asaga waxaa sifatulqunna baa ka soo baxdo ay na yidhaahdeen macallimiinta marka haddii la helo makhaarijta toddoba iyo tobanka ah xuruuftaasi haddii laga wada soo saaro siday ahayd sifaaddeedina loo helo oo sifaatulxuruuf markii naloo sharxayay waa toddoba iyo toban toban waa shan ay ka soo horjeedo shan kale iyo toddobo hayr mutadaada ah tobankan marka haddii xarafka shantan ama shantan wax ka midda uu qaato ama wax uu ku darsan karo kuwii hayr mutadaadaha ahaa oo xarafkii maqhrajkiisna aad ka soo saarto sifadiisii aad siiso in xarafka asaga ah waxaa kuu dhiman inaad ku dhawaaqdo kadibna markii intaana loo sharxay qaabkii loogu dhawaaqi lahaa xarafka asaga ah ayaa la dhahayay ku dhawaaq xarafkii markaad ku dhawaaqda baa la dhahayay xarafkaaga weli maqhrajkii iyo sifadii wax baa ka dhiman cujmaa ku jirtaa la dhahay waxaa la raba mar qur'aan carabiyan baa marka loo baahan yahay ayaa marka xalaqaadki goon ahaan qaabkaasaa marka loo tuujihinay oo qur'aankii loogu saxay marka arrintaa iyada ah aad baan naga faa'iidaysannay waxyaalo fara badan bilooyin ama sannada u baahnaan lahaa baa dhowr maalmood nalagu fahamsiiyey waa tahay markanna waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose oo qudhooda dowladaasi ka faa'iidaystay islamarkaana ka warbixinaya dareenkooda siduu ahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda taaxiya ilaahay ayaa mahad iska leh maanta waxaan u fadhinaa oo meeshaan aan kulankan isugu nimid qaaliga ah macnaha barashadii iyo baraarujintii macallimiintii naftooda noo soo hortay noo soo lugaysay nana bartay cilmigii maanta wax badan oo naga maqnaa wax badan oo naga maqnaa oo annagu markaas aan u haysanay inaan annaga ugu toosanah marka xagga nuqdada wixiina laga saxay maanta waxaan hadda maqlayay ilaahay ha barakeeyo gabdho tiradooda aad ay u badan tahay oo laba boqol iyo wax dheer ah inay ka qayb galeen gabdhahaas ilaahay ha khayraa siiyo sideedaba qoyska wuxuu ka bilowdaa aabbiyo hooyo waa waxa iska leh in macnaha tarbiyadda owlaadda inta badan haweenkaa iska leh insha allahu tacaala marka haweenku guriga caruurta mas-uuliyaddooda inta badan ayaga hayo haddii ay ayagu wax fahmaynin ayagu ay wax garanaynin canugiina wax ma garanayo odaygu waa imaanaya cunug dugsiha la geeyo iskoolha la geeyo waa horu u socda waa ka tegey laakiin qofkii oo ayaga muraaqabeen lahaa oo ardadii maxaa la dhahay ilmihii wax u sheegi lahaa oo wixii ka sixi lahaa haweenka waay haweenka marka waxaan ku baraarujinaynaa insha allahu tacaala in ay macnaha xil weyn iska saaraan waxbarashada waxaa laga yaabaa waxyaalaha qaar sida meelaha marka aroosyada iyo waxaas la tegaayo haween badan oo aftahan in la helo oo wixii si deg deg u qabto marka insha allahu qalbigiinna waxaa u soo jeedaysaan in aad qur-aanka si deg deg u qabataan si deg deg wixii lidiin sheegaa u xafidaan sida ilmaha aad adinku markaasi tarbiyadooda u tuusisaan insha allahu tacaala keligiin maaha raggana waa saaran yahay aabayaashana waa saaran yihiin laakiin adinkaa midda u badan iskale insha allah maanta xafladan aan u fadhino shacaarkeedana wuxuu yahay waratili lqur'aana tartiilan alxamdu lilah ilaahay ayaa ku mahadsan in badanaan soo joognay in badan aan soo soconay waxba wax tallaababa tallaabaa la qaadaa maanta waxay taagan tahay tallaabadan hadda aan joogno qur-aanku in laiska saxo akhrintiisii in laiska saxo nudqadiisii in la saxo insha allahu tacaala marka waxaan idinku dardaarmayaa inta dadaalka aa hayseen in ka badan aa haysaan aadna guri guri u gaarsiisaan guri walba gabadha ka soo baxday canuga gabadha ay dhashay wiilka ay dhashay oo ayada la joogo inay macnaha ku dadaasho in ayada sixi karto insha allahu tacaala أوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا ما كان كان قرح البضن وما أنت حفلة الاختتام كذا سيهي الله إنه مكان يا ومهد علينا وحمل اسكسعد قرآن كريم كهواي ومد كوباد وهدن لو قبت دقمة الجمامة هرو ومسو أركن حمله قال القرآن قرض الاسكسحاي هرو ومسو أركن وما أنت كوبي تهي xamlo muddooyinkan laga waday degmada jamaame haweenka oo hadda intaasoo boqol gaarayo xamladaas ay maanta dhammaystirkeed ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuu mahad celinaynaa iyo arrintaas maktabkiisu awel maktabu dacwa maktabka dacwada gobolka iyo walaayada gobolkaba waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa maclimiintii safar soo galeen yimideen degmada jamaame oo beryahanba ku mashquulsanaayeen dowladan ayankana waa u mahad celinaa waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo maanta farxad weyna meesha ka muuqato gabdhaha waa hadda waxaan arkeenni su-aaladkii la su-aalay hadda wax dhinac mare ma jirin wixii hadda maanta iyo ayaamankan lagu haayana hadda meeshayba ka muuqataa guusheeda waxay barteen inay soo bandhigeen waxaana ka rajaynaynaa ilaahay ha ka abaalmariya dhammaantooda inaan wixii ay qaateen ay ku camal falaan ayna ku dadaalaan dadkana ay gaarsiiyaan waa baryahanba ka socotay gobolka jubbada hoose dowlada isdabajoog ah oo ilaa iyo soon ilaa iyo hadda socoto aad baan ugu mahadlaynaa maktabu dacwa ama waaliga gobolka ama makaatiibta gobolka hadda raata dhow xamla dacwo ayaa la soo khatimay degmada kamsuuma ragga ka sii horreeyay hadda waxay marhayn tuulooyinka iyo baadiya ay ku jiraan raggii daraata hadda dowladda loo soo qatimay ayagana dacway ka wadaan tuulooyinkii ayagana hadda guryahooda kuma naqinin waxaan rajaynaynaa gabdhaha baryahan dowladan loo haayay inay ka muuqato bandhiga maanta ay soo bandhigeen wixii ka dambeyn inay muujiyaan ayaka ay qaataan wixii ka dambeyn ay gaarsiiyaan ayna dhammaystirtaan oo ilaa muddo arrintaas ay wadaan kheer allaa siiya matabkii maadaama hadda yiri maktabkii dacwadaas yiray waxaa ku dhaafeynaa maclimiin si ay u siyaadsadaan oo arrintan lisoo wado iykana waxaa leenahay ilaahay ka abaalmariyo ajir allah ka siiyo waa soo dhaweynaynaa maclimintii hadda degmada loogu tagayn waa soo dhaweynaynaa kuwii baryahan juhdi ku bixiyeen waxaan leenahay ilaahay aniga abaal maryo nabad ku sii naqda degmada jawaama ku soo dhowaada بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله تعالى إلهي باكم أحسن مشاركة خيرك بدنات قبلها إن شاء الله تعالى سؤالها كجوابين وقيمها بدنا محايا إلهي سبحانه وتعالى دينتي سايو نصريين iyo xamladii oo macnaha tacdiimul qur-aanka uu waday ustaad cabdalla iyo walaalaha muslimiinta dhan ee jubbata sufla insha allah waa soo dhoweyneynaa waana taageersanahay maxaa yeelay waa kalimatullaahi ilaahi subxaanahu wa tacaala qolkiisa casiiska ah ayaa lagu weyneynayaa mar walbana in la weyneeyo waa shay muqadas ah khaasatan insha allahu tacaala waxaa bishaaro ah gabdhaha macnaha sida su-aasha ay usoo degdegayaan maxaa meesha ka muuqato insha allahu tacaala timaarta ay soo wadeen tembiyaha lagu sameeyey iyo taqadumka weyn oo ay sameeyeen sanooyinkan macnaha insha allahu tacaala iyo xuduurka ay soo xaadireen maalmahan oo dowladda ay u socotay insha allahu tacaala bacdallaahi way ku mahadsan yihin ayaga iyo maclimiintooda maxaa yeelay juhdi aada u dheer ayay bixiyeen maxayna soo geli doonaan xadiiska nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam gabdhaha waxaa loo guursadaa arbac manaa afar limaaliha walinisabiha walixasabiha walijimaaliha fadfar bidaati diin tarabad iyo daag nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaa u falli badan oo u khayr badan in la doorto tan ahludiinka ah insha allahu tacaala kuwii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ka dardaarmay allah idinka dhigo insha allahu tacaala waxbarashadan barasho kale wax ma tartee kuwii ka dhaqman allah inaga dhigo markana dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa mid ka mid a macallimiintii dowladaasi bixinaysay oo sharaxaad ka bixinaya duruusihii kala duwanaa ee bulshadaasi muslimiinta ay qaateen بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله سبحانه وتعالى يكم هتسن نصر تقليي ولجيت كيني إيو أهداف تيني إن سدي ربنا أو قرشينا يو سكفي عنه نصر تقليي أنت هسكدب ما أنتو حوفدين هل كان اختتام xamladii ahayd xowla tacdiimi alqur-aan qodobadeeda qaar ka mid ah in meeshan lagu soo xiro oo ahayd xamladaas waxyaabaa lagu qaatay ama loo qorsheeyay waxaa ka mid ahaa sida nadwa oo qur-aanka ku tacalluqday fadaaishiisii iyo tartiilintiisii in loo aqriyo qur-aanka allah subxaana wa tacaala sidii lagu soo dejiyey sidaas oo kale nadwadaas nafteedii waxay hordhaac u ahayd dowra oo ubay ibnu kacab lagu magacaabay litasxiixi tilaawati alqur'aan ka qaybqaateen dadka degan magaalada jamaame rag iyo dumar isla dowro kale ayadana khaas u ahayd mucaalimiinta qur-aanka ayagana sidaas oo kale duruus ay ku qaateen durqu tadriis iyo waxyaabaha ay ka dhexeeya ayaga iyo ardadoodii qaabka ay ula tacaamuli lahaayeen muxaadarooyin kale sidaas oo kale xamladaas waxaa la rabaa in saddexdaas qiibood hadda marka noo xirmaan isla beri insha allahu in la furo haddana xalqo kale lagu magacaabay xalqatu caasim alkuufi ayadana mucaalimiinta qur-aanka khusayso oo loogu talgalay in ay socoto toddoba bel ilaa sideed bel taqriiban ayadana insha allah ay u ahaan doonto haddii la yidhaahdo hordhac macat alimaam sakhaawi lilinqiraa'i walijaazati bisanad dowladaas ama xamladaas oo shicaarkeedin uu ahaa waratili lqur'aana tartiilan ayaa maanta u fidhinaa ikhtitaamkeed dowladaas munafidiinteed ama dadkan qabanaya waxay ahaayeen oo mudarisiinta ka ahaa mucalimiin quraa ay ka socoto macadka alimaamu sakhaawi oo maalmahan magaaladan marti ku ahaayeen dadka loo qabtayn waxay ahayn reer jamaame jamiican mas-uuliyiintooda salaadiintooda ardadoodii iyo rag iyo dumar aan loo kala harin way noo socotay usbuuc taqriiban awalan waxaan leeyahay mucalimiinta muqri'iintii ay mushaarakeeyeen ardadan hadda gabdhahan horta ay fadhiyaan iyo kuwo kale rag ah mucallimiin ay u ahaayeen shukran jazaakum allahu khayran juhdiga aada bixiseen dadaalkii aada samayseen oo habeen iyo maalan saacad walba aada u taagnaydeen in dadkan muslimiinta ah walaalaheenna ah intii tabartiina ah aada ka saxdaan oo aada ku maxadsan tihiin allah subxaanahu watacaala ajarkiini ha badiyo camalkiinan ikhlaas ha idinka dhigo cumrigiina ha idin barakaayo sidaas oo kale waxaan leeyahay mushaarikiinta oo dowladaan mushaarikeeyeen oo martida loo ahaa ciidankana jazaakum allahu khayran sida aada u soo dhoweyseen mucalimiinta iyo diyaafadoodii iyo xuduurkiini daraasada oo aan loo kala harin waxyaaba aan la yaabnay waxaa ka mid ahaa dadka dowladda mushaarakayn jirayn waa hooyooyin oo da ah oo cid xilligaas ku kasabtay aan jirin marka ay maqleen in khayr meesha ka socdo ay iska imaadeen marka waxaan leenahay idinkana miisaankiin allah idin saar cilmigii aada meesha ka faa'iideen cilmi barakaysan oo cilmu naafic allah idinka dhiga sidaas oo kale mas-uuliyiinta ay mushaarakeeyeen ardadana ka mid ahaayeen qaabanqaabadeedan haddana marka horen ay ku jireen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran muslimiinta wanaagga aada u hor istaagdeen oo habeen maalaan u fikraysiin idinkan cimirgiin allah barakay xalaqaadkeeda waxay ahaayeen tiradoodii saddex iyo toban xalaqo oo gabdha xaggoodii ah iyo laba iyo toban xalaqo oo rigga xaggoodii ah marka laisku dar waxay ahaayeen labaatan iyo shan xalqo habeen iyo maalan laga bilaabo laba-iyo tobanka subaxii ilaa habeenkii laga gaarayo laba saac ayaa daraasada noo socon jirtay ardada ka qeyb qaateen tiradoodii gabdhaha xaggooda maqaladhah waxay ahaayeen laba boqol afartan iyo saddex raggana waxay ahaayeen laba boqol iyo sideed gabdhaha ayay badnaayeen cadad ahaan marka laisku daran waxay ahaayeen afar boqol konton iyo kow arday oo mustafiidiin haadihi dowra ayaa tiradooda intaas ahayd xagga iqbaalka markaan fiirino dowraadkan oo kale waa soo qabanay war badan iyo amaakin fara badan iyo walaayaad fara badanaan kusoo qabanay runtii waxaan dhihi karnaa dowradan waa awalu dowra oo cadad intaas la eg ay mushaarikeeyeen oo dadka noocyadooda marka la fiiriyo sida ay yihiin oo aan loo kala harin magaalada oo dhan waxaan dhihi karnaa cadadkaas iyo noocyadaas dadka ay ku koobnaayeen waa laa yuuraa mithlu hadda ka hor mana soo marin marka waxaan leenahay iqbaal fiican oo qabuul wanaagsan ayaa kala kulanay reer jamaame dowladan iyo xuduurkooda iyo sida ay u danaynayeen oo codsigooda uu yahay xataa xagga ardada badankooda ay leeyihiin haddii dowladan ay noo socon lahayd bil iyo ka badan ayaa ficnayd waa sah dowlad waxa loo qabtay waa intaas in dadka lagu dareensiiyo in ay baado ka maqan tahay markay ogaadaan si ay u raadsadaan ulajeedka dowlad waa tambiihaad buraarijiin in aad dhahdaan sidaas waa la rabay qof walba marka la dhahay suuratulfaatixa akri oo habeen imaalan ku tukun jiray salaada ku akrin jiray markii ay la noqotay sidii akrin jiray mid aan saxsanayn ayaa dowlada wanaaggeeda iyo waxtarkeeda dareemeen markaas ayaa tamaniyey qof walba in lasii wado cabaar laakiin wakhtiga loogu targalay dowlada waa intaas سراهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا سراهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu isla soo gaarnay markanna dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa la soo sheegayaa in khasaare uu ka soo gaaray robab mahiigaan ah oo ka da'ay qaybo ka mid ah waddankaasi waxaa la soo sheegayaa inay jiraan guryo fara badan oo burburay goobo ganacsi iyo sidoo kale dad halkaa ku dhintay qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool ayaa warbaahinta arrinkaa uga warbixiyey بسم الله الرحمن الرحيم آه، وحن جوجنا مجالة يودنك أو أجرت رنتي صدق كيلومتر مجالة بي بارك لازبي أو رنتي حالي كده عن أرين مصيبة آه، مركي كلفتين روابط حوجن ودوينكي وقعي guryihii oo burburay kiyaal fara badan oo soomaali ah oo lasoo badbaadiyey runtii meeshaas ayada waxaa kasoo gaartay soomaalida degneed khasaaro iskugu jiro naf آه، muxuu ahay dhaawacyo iyo adiga waxyaabo fara badan ee wax gurigii alaabihii guryihii iyo maxaale dukaamadii yariiska ayaa tagshoobidoo xaafadaha ku dhex yaalay wax meeshii ku haray ma lahan Ee, dadkii waxay iskula degan yihiin ilaa iyo shan- shan qoys guryihii waa cariri Ee, marka ayada ay wixii cunto oo guryaha yaalay iyo firiijyadii ee, waxaa qaaday biyo waxaa kaleento meesha ka jira koronto laan maadaama ee, baalalkii korontooyinkii wixii ay dhulka ku dhaceen oo korontadii la jaray laga baqay inay saameyn iyo ee, shock iyo wax ay sameeyaan marka runtii waxaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka eastern cape ee, fariin dheer iyo mid gaaban buu ugu dirayaa in gurmad degdeg loo baahan yahay ma qodno laakiin dad baa jira dhintay waxaa jiro oo kale een, barakac fara badan oo dadkii ku yimid guryihii iyo deegaamadii ay deganaayeen inay u yaraan in dadka soomaaliyeed hadda haddaan soo qaadan oo kale sagaal iyo labaatan haddaan waan idhahde inay ka maqan yihiin guryahoodii iyo deegaankoodii oo ay ku tirsan yihiin walaalaha kale soomaaliyeed ee waa dareemi karaysaan maarkay een, baaxadda intuu leegyahay waxaa jiro oo kale dad badan oo south afrikaan ahaa oo muslim iyo dad muslimiinba aan aan isugu jiray aan ahaynba lahaa ee runtii iyaga laftooda khasaaraha isu soo gaadhay waxaa jira dhimasho iyo waxaa jira sidoo kale dhaawac marka musiibadaas meesha ka dhacday runtii mid weyn bay ahayd waxaanu meeshan u nimid haddana somaali community inaan walaalaheen aan la qaybsanno dhibaatada xalay soo gaadhay Een, maadaama xalay xilli dambe ay ahayd een, roobkuna uu aad u weynaa socodkuna uu aad u adkaa in lasoo gurmado Een, walaalihii dadaalay ee, dadkii walaalaha kale ee guryaha ku xanibnaa soo badbaadiyey inaan maaragtay u mahadnaqno annagana aan indheheenna ku soo aragno ayaan meeshan nimid oo waxaanu ka imaanay ee, costin ama p e meesha aan joognana waa yutnik marka runtii waxaanu indheheenna ku soo aragnay khasaare weyn oo maaragtay baaxadiisa leh ee, gaadiid buu la tegey een, agabkii iyo wixii alle wixii guryaha yaallo dhan buu la tegey daadku
waxaan degenahay gurigan aan ag taagantii baan degenahay xalay maxaan helay roobkii mahiigaana oo dabeyle iyo macnaha duufaano wata gurigaan degenahay aniga bulaacadda foosneedku waa kan gidaar baan halkaa ka dhisnaa marka bulaacadda soo ay soo degtay gidaarku wuu dumay bulaacaddi iyo guriga wax udhexeeya ma lahayn biyaha wax udhexeeya ma lahayn anaa waa iskaadeen nasiiba wanaag ciyaalkii baan iyo allah aniga waxaan nahaa shan ciyaal iyo hooy- iyo aniga iyo hooyado todoba qof baan ahay todoba qof baan ahay ciidankii baan ka saaray halkan baakiga halkan arkaysan ee baabuurta ay isku dhacayaan isku dhacayaan biyacna biyo halkaasay noo qabanayeen madaxa noo gaarayeen waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق